raacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidiif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan abin carays radio cadaado beledweyne
muse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته سواح ونأسن دقستيال كسو دوادا ورك سواح نمو ساكن صاحبة نرغسن يو قدبدا عاد مغلي دونتاني وخا وقدرون ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka xukuumadda federaalk soomaaliya oo daafuray qorshaha maamulka gobolka banaadir madaxweynaha dalka jabuuti oo ka hadlay dagaalka ka dhanka al-shabaab howlgal dad lagu soo qaqabtay oo laga sameeyey xaafado ka tirsan magaalada caasimadda ee muqdisho wasaaradda waxbarashada soomaaliya oo warmurtiyeed ka soo saartay waxbarashada ka jirta gudaha waddanka soomaaliya
qodobada aas wuxuu inagu soo korray intaan war ku jirno ayaa idiin soo gudbin doonaa ee gordhow diyaar garooba faahfaahintooda
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaystow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan ayaana habad idinka leenahay saaxiibadana dhegaysanayo oo waa maalnimo khamiis ah taariikhdana ku aaseysan tahay lixda febraayo labada kun iyo labaatanka warka maanta waxaa soo saaray cabdifataax cabdulaahi dhoore cabdifataax soomane waxaana idiin akrinaya anigoo ah maxamed aadan karaamo farsamadana waa mahad nuure axmed warkii oo dhan booliska booliska puntland ayaa xabsiga dhigay wariyo ka howlgala madaxtooyada maamulka puntland cabdifataax soomane ayaa inoo ambaqaadaya
waxaa xalay magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland xabsiga lagu dhigay weliye cumar maxamed soomale oo dhowaan ku biiray shaqaalaha madaxtooyada maamulka puntland cumar maxamed soomale ayaa ahaa weriye gaar ah oo madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ka agdhowaa dhanka kale cumar maxamed soomale waxauu ka tirsanaa wariyaasha radio kulmiye oo uga soo warama magaalada garowe booliska ayaa waxa ay ku sheegeen in xarigiisa in uu ku eedeysan yahay baahinta war been ah ilaa hadda lama oga sababta rasmiga ay ka dambaysa xariga cumar maxamed soomane oo ka tirsanaa wariyaasha ka howlgala magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland puntland weli war rasmiya kama soo saarin xariga cumar maxamed soomane
aad baad u mahadsan tahay kaasi uu ahaa cabdifataax soomane wasaaradda waxbarashada haydaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo murtiyeed ka soo saartay waxbarashada ka jirta gudaha dalka soomaaliya iyo imtixaanada shahaadiga ee sanduseedka labada kun toban iyo sagaalka ilaa labada kun iyo labaatanka
wasaaradda waxbarashada hay-adaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasaaradaha dowlad goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka banaadir ayaa shalay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ku soo gebagabeeyey shir ku saabsanaa imtixaanka qaranka ee sannadda labada kun toban iyo sagaalka ilaa labada kun iyo labaatanka waxaana ka qaybgalay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya mudane faysal cumar guuleed wasiirada wasaaradaha waxbarashada maamul goboleedyada dalka sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa shirka agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya agaasamayaasha wasaaradaha waxbarashada maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir shirka ayaa qodobada laga soo saaray waxaa ka mid ah kow qorshaha imtixaanka qaranka fasalka sideedaad iyo fasalka labiyo tobanaad ee dugsiga sare si looga baaraandego qorshayaasha xiga ee soo aadan iyo ansixinta qorshaha imtixaanka fasalka labiyo tobanaad oo ah waajibaad qaran oo dhowaan la gelayo laba in la dhowro mas-uuliyadda dastuuriga ah ee ku saabsan hubinta helitaanka adeegyada waxbarasho oo tayo leh oo ay helaan ardayda soomaaliyeed saddex sidoo kale waxaa la isla gaaray xaqiiqada ku qotanta in la hergeliyo iyo in la xaqiijiyo hab midaysan oo ardayda loo siinayo shahaadada dugsiga sare iyo in la qaado imtixaanka shahaadiga ah oo midaysan afar waxaa la isla raacay in la qaado imtixaanka shahaadiga ah ee sanadisyeedka labada kun sagaaliyo tobanka ilaa labada kun iyo labaatanka intuu dhexaysa shan iyo labaatanka ilaa iyo sagaaliyo labaatanka abriil waxaana la isla gaaray in arday kasta oo aan gelin imtixaanka shahaadiga ah ee midaysan uusan xaq u yeelan karin inuu helo shahaadada ay bixiso wasaaradda waxbarashada hidda iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka soomaaliya shan sidoo kale waxaa la isla gaaray in ardaygii ku dhacay imtixaankii laga soo gudbay ay ka qayb galaan imtixaanka islamarkaana ay hadda xaq u leeyihiin inay ka qayb galaan imtixaanka sandusiyeedka labada kun toban iyo sagaalka ilaa labada kun iyo labaatanka si waafaqsan shuruudaha iyo habraacyada kale ee u dhegsan imtixaanka qaranka waxaa la isku raacay in dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya ay dejiyaan islamarkaana ay qaadaan imtixaanka fasalka sideedaad ee dugsiga hoose iyo dhexe si loo hubiyo sugnaanta iyo tayada waxbarasho ardayga u soo gudbaya heerka fasalka koowaad ee dugsiga sare sidoo kale shirka waxa uu ku buuriyey wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya inay xaqiijiso hirgelinta iyo badqabka shahaadada qaranka oo sumcad ballaaran ku leh caalamka intiisa kale ugu dambayntii xubnaha shirka ka qayb galay ayaa waxa ay ugu baaqeen wasaaradda waxbarashada maamul goboleedka puntland inay ku soo biiraan hanaanka waxbarashada dalka islamarkaana ay doorkooda ka qaataan mideynta iyo tayada waxbarashada ee uu dalku leeyahay si loo badbaadiyo mustaqbalka ardayda soomaaliyeed
markani haddaan aadno dhankii magaalada muqdisho ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka xukuumadda federaalka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar oo ka hadlay qorshaha xalweelidda barakacayaasha ku nool magaalada caasimadda ee muqdisho waa kan haashim cumar
ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar ayaa daafura qorshaha maamulka gobolka banaadir ee xal uhelidda barakacayaasha ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa munaasabadda lagu daafuray qorshaha ka sheegay in abaaro daadada iyo isbedelada cimilada adduunka oo iskaashada ay sababeen dad badan ay barakacyaal noqdaan sidaa darteed uu qorshahaanu gacan weyn ka geysan doono in xal waara loo helo barakacayaasha ku nool gobolka banaadir qorshaha maamulka gobolka banaadir ee xal uhelidda barakacayaasha ayaa la jaanqaadaya qorshaha horumarinta qaranka labada kun iyo labaatanka labada kun labaatan iyo afarta wuxuuna guul ku tilmaamay ra-iisul wasaare ku-xigeenka in ay socdaan dadaallo midaysan oo shacabka ah dowladda iyo beesha caalamku ay doonayaan in ay xal kama dambeys ah loo helo barakacayaasha gobolka banaadir
isla magaalada muqdisho intaanan ka bixin howlgal dad lagu soo qabtay oo laga sameeyey xaafado ka tirsan magaalada caasimadda ee muqdisho waa kan soomane
ciidamada dowladda soomaaliya ayaa xalay waxay howlgallo ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada caasimadda ee muqdisho waxaana lagu soo warramayaa in howlgalkaasi uu ahaa mid guryaha ay ku geliyeen ciidamada dowladda soomaaliya howlgalkan oo ka dhacay xaafadda xamar jadiid ee degmada waarta nabadda ee magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa waxaa lagu soo qabtay dhallinyaro aad u fara badan kuwaasi oo ciidamadu ka soo qabteen meelo kala duwan oo xaafaddaasi ka tirsan ku dhowaad soddon dhallinyaro ah ayaa la sheegay in lagu soo qabtay intuu soconayay howlgalkaasi islamarkaana qaarkood la sii daayey markii dambe kadib markii ciidamada dowladda soomaaliya ay kala sooceen inta badan xaafadaha magaalada caasimadda muqdisho ayaa howlgal nuucan oo kale ah waxaa ka sameeya ciidamada dowladda soomaaliya iyadoo taliska booliska soomaaliya aysan ka hadlin howlgalka xalay laga sameeyey xaafadda xamar jadiid ee degmada waarta nabadda ee magaalada caasimadda muqdisho
aad baad u mahadsan tahay soomane madaxweynaha dalka aan walaalaha nahay ee jabuuti ismaaciil cumar geele oo ka hadlay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab
madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geyle ayaa ka hadlay qodobo ay ka mid yihiin dagaalka lagula jiro al-shabaab khilaafka shirkadda d b wol ee laga leeyahay imaaraadka carabta oo maxkamadda london ay go'aan ka gaartay iyo saldhigyada qaar ka mid ah dowladaha caalamka ay ku leeyihiin dalkaasi madaxweyne ismaaciil cumar geyle oo la hadlay v o a-da ayaa sheegay in sanadihii u dambeeyey al-shabaab ee ka dagaalamaa qaybo badan ee soomaaliya ka mid ah ay awooddooda yaraatay waxa uu sheegay in dagaalkooda ay bilaabeen sanadkii labada kun iyo toddobadii hase yeeshee haata yaqiinsadeen inaysan sii wadi karin dagaalka ka dhanka ah dowladda federaalka soomaaliya iyo ciidamada camisom sida uu hadalka u dhigay waxaan uga qabo inay inay inay soo cadowgu marka uu duurnimaa dalkiisa su yahayna waa mid marka uu dal kale oo fikeeyaa ku yahayna waa mid laba kun iyo toddobadii ayay ayay dagaalku uga bilaabeen wadanka soomaaliyana inuu koo dhisnayo way arkayaan inuu ka soo farayo dhibaatooyinkii xagga amniga ka haystana way arkaan in ciidamada iminka ay tababaro wanaagsan qaataan way arkaan in lagu gacan sameeyana way arkayaan dowladda jabuuti ayaa waxa ay ka mid tahay dowladaha soomaaliya ay ka joogaan ciidamada ku howlgala magaca misom waxayna boqolaal askari oo ka howlgalaan degmooyin ka mid ah gobolka hiiraan guud ahaan waxaan jecel lahay inaan intaasi ku soo afmeero warkiisu waxaad kala socotay radio cadaadow siddeed siddeed dhibic shan megahertis warka maanta waxaa soo saaray cabdifitaax soomane waxaan idiin tebinaya anigoo ah maxamed aadan karaama warkayga cuddiis eegay ama dib kala soo qabsatay waxay dib uga baarabaara karaan asigoo iskugu jira maqal qoraal sawiro intaba beejka internetka aan ku leenahay oo ah w w dot radio cadaado dot com warkan warkiisa xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi ammaan allah salaamu ullahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh
ruuxii jecel inuu warar runayo helo akhbaar raad leh raadiyaha cadaadood dhagaha ugu raaxay rajo tabac ayaa jooga iyo saxafiyaal roone xigmad loo riyaaqiyo waxay riixayaan arar ra'yi caafimaad qaba ayay soo rujinayaan hadba waxay rucleeyaan ratiga meeshii loo rare raas baahan reeraan dabshidan raxan abaa reebtay ruux dhibaata haysiyo maskiin raashinku u gooyey cuuryaan rafaadaashadiyo ruux indhaha waayey ayuunbay rakaalka u dhisteen siinka raaraca eh hadba waxay u raadsiyaan wixii raasamaal gale raamaale dhuumoodle iyo aalka raxan reeble raas kambooni ilaa raas casay rigada boosaaso raaga ceelle xara dheere iyo ramaska buuhoodle rugta gaalkacyood iyo ilaa raqadii ceeldheerta riyaad iyo taniya rooma iyo gobolladii ruushka meel kastaba rafiiq baa u jira ruux madaalo ah runti sheeg ayaa soo tabshiyey ceeb midaan rabin riyadiisa gaarkaa haddaan raadiyaha taabto rajadoo mar soo laabatiyo nabadda oo raysa ummaddoo israacdiyo dalkoo raaxa iyo doog leh rabbiyo barwaaqiya ku dara roobna kala gaara